ramle cismaan cali oo ka mida gabdhaha suxufiyiinta ay ku nool magaalada beledweyn ayaa ku dhiiratay inay samaysato fursad ganacsi oo ay ku maareyso nolol maalmeedka qoyskeeda taasoo ah sameynta macmacaanka macmacaanka ay sameysa ayaa waxaa ka mida doolshada malawaxa hilibka loo yaqaano kalaankalka iyo kuwo kale oo badan ramle ayaa raadiyo beerulo uga warantay waxyaabaha ay sameysay iyo sida ay u aragta shaqadeeda iyadoo dhalinyarada kale ugu baaqday inay shaqaystaan si ay uga maarmaan tahriibka ama gacmo hoorsiga waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan halkan waxaan ku iibiyaa cuntooyin fudfudud sida malawaxa iyo oodkaca oo habeenkii casho ahaan dhalinyaradu ay iga iibsadaan si maalin la-ahna aan u sameeyo sidoo kale waxaa kamid ah waxaan iibiyo burmacaan oo dhalinyarada galabtii markay isku imaanayaan ama ay shaaxayaan oo kale waxaan kaloo iibiyaa burmacaan oo dhalinyaradu galabtii markay sheekeysanayaan ama meheradaha isugu yimaadaan oo kale ay isticmaalaan waxaa kaloo iibiyaa doolshada oo ah laba nooc mid caadigaa dadku ay yaqaaniin iyo mid la dhaho doolshada malawa doolshada oodkaca oo oodkaca lagu dhex sameeyo sidoo kale waxaan iibiyaa oodkaca noocyadiisa kala duwan sagaarta geelka ariga intaas waan sameeyaa waxaan kaloo sameeyaa ama aan diyaariyaa tusaale ahaan dhalinyarada reer beledweyne markay dalxiis ay aadayaan oo kale banaanka magaalada ay waqti kusoo qaadanayaan qaacay samisanayaan oo kale cunooyinka fudfudud macmacaanada fudfudud waan u diyaariyaa si halkaas waqti qurux badan ay ugu soo qaataan muuqaalkoodana uu qurux badnaado ganacsigan ayaa ah mid aniga maskaxdeyda ka yimid waan abuurtay maadaama aan ahay qof waxbaratay oo ilaa heer jaamacadeed ka hartay magaaladiina shaqa la-aan ay ka jirto oo wax laga shaqeeya maanta aysan jirin shaqadaasi anaa abuurtay alxamdulilah gabdhaha kale ee ku nool magaalada beledweynena waxaan farayaa inay maskaxdooda waxay ku jira ka maradhaliyaan ay talaab ay qaadaan haddii maanta ay tallaab ay qaadaan ay guuldareystaan beri way guuleysanayaan si ay markaasi ganacsi ay u sameystaan ay u kaaftoomaan si markaasi ganacsigan ay samaystaan ay ugu maradhaliyaan inay ugu kaaftoomaan stool raqadka ah in dad ay weydiistaan ama hal doonsi oo kale ama saaxiibadooda ay kale ay weydiistaan marka gabar waliba oo hami leh hamigeedu way ka dhaweyn kartaa haddii dhabar adeegto ay guuleysato waana mahadsantiin radio berula sidaa aad isoo booqateen qaar ka mida bulshada magaalada beledweyn ayaa bogaadiyey shaqada ay qabata ramlo iyagoo ku dhiirageliyey inay halkaa kasii wado dadaalkeeda inta badan gabdhaha saxafiyiinta ayaa ku dhiiran inay qabtaan shaqooyin ka baxsan warbaahinta balse ramlo ayaa fursad u aragtay mid dhaqaale kusoo kordhinaysa qoyskeeda